إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaano ka tirsan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka weerar qarax ah ayaa saakay waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho laba askari oo ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maamulka puntland ayaa ku goodiyey inuu tallaab ka qaadi doono ciddii ka hor timaada waxay ugu yeereen doorashada puntland uu qabanayo gaal cunsuri ah ayaa mar kale weerar ku qaaday masjid ku yaala gobolka minnesota ee dalka maraykanka xukun xadusina ah oo ka dhacay deegaanka golweyn ee hoostaga degmada luuq ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa waxaa lagu fuliyey wiil fal kufsi ah u geystay gabar dadka ku dhaqan beledweyne ayaa ka hadlay sababta loo aaneynayo webiga shabeelle inuu ku fataho magaalada duuliyaal ruushiyaan ah ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay jasiiradda alqiram ee uu ruushku xoogga ku haysto
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waa subaxnimo axad ah ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan waxa ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbooyinka iyadoona saaka iyo qarax culus oo ka dhacay qaybo ka tirsan magaalada muqdisho dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye ee kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose weerarkaas tafaasiil dheeraada kama aanan helin dhanka shabeellaha hoosena ciidamada mujaahidiinta sidoo kale habeenkii xalay ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xeero ciidamada kasoo duulay dalka burundi ay ku leeyihiin deegaanka arbacow kaasi oo kaabiga ku haya ceelasha biyaha isla shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal ku qaadeen askarta yuganda kuwaasi oo saldhig ku lahaa deegaanka buufow dhanka magaalada muqdishona waxaa saakaya qarax culus lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa xaafadda saybiyaano degmada hodan ee magaalada muqdisho ugu yaraan inta la hubo hadda qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari faahfaahino ayaa dib ka soo bixi kara maadaama xogta qaraxu cusub tahay waxay weeraradan imaanayaan iyadoo maalintii shalay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta gaar ahaan qeybtooda ka howlgasha gobolada waddanka kenya gumaysiga ku haysato iyo sidoo kale gudaha kenya ay weerar ku qaadeen weerarka ayaa wuxuu ahaa mid dhabagal ah wuxuuna ka dhacay deegaanka jibbi ciidamadan kenyaatiga ah ayaa waxay ku sii jeedeen deegaanka raamo ee gobolka mandheera kolonyada kamiinka ku dhacday ayaa waxay kala ahaayeen gaari kooyal ah iyo sidoo kale nouca loo yaqaano matabiish kamiinka uu ku bilowday qarax xoogan ayaa wuxuu haleelay gaarigii kooyalka ahaa isagana gebi ahaanba uu burburay waxaana dhimashoiyo dhaawac ku noqday wixii saarnaa kamiinkaasi ka dhacay gobolka mandheera wuxuu sidoo kale imaanayaa iyadoo saacadii lasoo dhaafay weerar kale oo culus oo mujaahidiintu la beegsadeen askar kenyaati ah oo ku socdaalayay gobolka gaarisa laga gubay gaari kale oo kooyal ah wixii saarnaana way ku baaba'een laba askari oo ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa faahfaahinaya maamulka islaamiga degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa isku soo dhiibay laba askari oo kasoo goostay maamulka jubbaland waxay la soo goosteen askartan laba qore oo ak forty-seven ah iyo laba boosh kadib markii ay soo gaareen jamaame waxaa si wanaagsan usoo dhoweeyey maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame askartan ayaa waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu waramay duruufta ay ku noolaayeen waxyaabihii ku dhaliyey inay kasoo goostaan maamulka jubbaland dhibaatooyinka ay shacabka ku hayeen iyo dagaaladii ay kala kulmeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta ay ciidanka jubbaland ka tirsanaayeen ibraahim cabdi hilowli waa askari ka mid ah askarta soo goostay wuxuu sheegay sababta ku dhalisay inuu kasoo goosto maamulka jubbaland isagoona intaa raaciyey in ay tababarka uu soo qaatay ay siiyeen ciidamo imaaraadka ka socday ibraahim cabdi hilowle waxaa ka imaaday baarsanguune maxaad baarsanguune ciidanka imaaraadka ah ciidanka imaaraadka tubara eelboorka samayn ciidanka ceelboorka lagu tababaray tayadiisa ma noo sheegi karta haa imise sideed boqol ba waa gartay maxay idiin sheegi jireen waxaa noo sheegi jireen nimankan een wadanka kusoo duulay calankan u dagaaltamaynaa een waxaa nooga sheekeynayaan adiga diinta islaamka hala dudumay waxaasa nooga sheekeyn jirin waa gartay qolada intuun barays imaaraadka ahaayeen mise soomaali ayaa ku jirta maya soomaali kuma jirin Ay, imaaraadka ah imaarada aheen waxaan ka raacay meel ah warshad hilib sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu ka mid ahaa askartii ka carartay weerarkii ay shabaabul mujaahidiin ku qaadeen deegaanka janaa cabdalle wuxuu intaa ku daray in ay qoryihii ka carareen markii uu dagaalka bilowday inta badbaaday isaga qudhiisan uu lug ku tegay deegaanka buulaguduud markii ay halkaa tageen ay la kulmeen xabsi iyo in qoryihii ay kasoo carareen lacagtooda laga qaaday hadda waxaa iiga lafay inaa aan diinba aan haysanin een muslimiin ay- aan ahayn saasa ugu soo tagay marka waxa- waxaas dhahay muslimiinta isku dhiib wadankaa iska tag saas ay ugu kalafay nolosha ay ku nool yihiin ka waran ciidankaasi aa ka mid ahayd nolol ariria ku nool yihiin een waxaan waxaan leeyahay dadka meesha isla joogi jirna in mujaahidiin isku soo dhiibaan Mm.
adiga intaa ka tirsanaad maxaa kugu yaab badnaa waxaa iga habdana dagaalka jinac cabdal ku dhacay waa gartay Ah.
dagaalka ku jira haa waa ku jiraa waa gartay sidee wax u dhaceen nooga sheekee ciidankii miidkiisa dhan waa ka cararin aday meesha agtaa la furay haa gawaari iyo waxbaa lagu soo qaatay aday iyo wixii kalena waa la gubay waa gaareen bulgudatay lug baa bulgada ku tagtay si fiican haa dad qaar waxaa jira aday qoryahooda kusoo cararin qaar beekm aa soo tuureen haa dad bilaa qorilaan xataa magaalada imaadeen raggii raggii qoryaha kusoo cararay in xabsi la geeyey meynaa muddo xabsi ku jiran qabiilka aa ka dhashtay in qoryaha laga qaaday askariga labaad ee soo goostay ee lagu magacaabo nuur macalin xasan wuxuu sheegay inay tababarka ay siiyeen ciidamo etoobiyaan ah iyo kuwa caddaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey wilaayada jubbooyinka baaqna u diray ciidankii ay isku safka ahaan jireen in ay mujaahidiinta isku soo dhiibaan noor macalin xasan anaa la dhahay waan kusoo tagay baarsanguuni aan dadka radiysan gaalada aan kusoo tagay muslimiinta u umaadi aad iyo aadan isoo dhaweeyen waa maxadsan yihiin Eh, waxaan ka raakismaaye waxaan ka bigay labada kun toban iyo toddoba muddo badanaa kusoo wareegay baarka joogay aa ilaa sanguuni ilaa muusaaj ilaa araar dhulkaasaan ka howlgeli waa muddo kolin ilaahay hadda iga soo badbaaday waana imaaday alxamdulilah rabbil caalamiin kun jeer wax tababaraa ma soo marta haa laba dhib buu soo maray mid waxaa la dhaha akademi midna eelboorka yaa idin tababaray etoobiyaan iyo caddaan oo dhib ilaahay unba- dhibaatada kale ee shacabka soomaaliyeed ee muslimka ay ku hayaan maxaad nooga sheegi kartaa muslimka waa dad dhibaato badan oo khal- khalqa badan waayo dad dhibaateynaya oo geenaya mabale waa dhibaato unba u geysanayaan waxaa qori iyo boosha la imaaday aad iyo aadaa gacanfuran laga soo dhaweeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aadaa waxaa ugu ilin lahay ina oo diinta islaamka usoo laabtaan diintooda iyo dalkooda muslimiinta u malaan aad iyo aad u jeclaan lahay labadan askari ee isku soo dhiibtay mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku biiraya toddoba askari oo dhowaan isku soo dhiibay waxaana aad usii kordhaya tirada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah waxaana ka qayb qaadanaya isu soo dhiibitaanka askarta ehelada iyo qaraabada ay ka dhasheen kuwaasoo juhdi ku bixiyey si ay caruurtooda ugu soo saari lahaayeen safka shisheeyaha kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya jasaaka allahu khayran maamulka puntland ayaa wuxuu ku goodiyey inuu tallaab ka qaadi doono ciddii ka hor timaada wax ay doorasho ugu yeereen oo puntland uu qabanayo cabdulaahi yaasin jaamac ayaa faahfaahinaya madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dan uu horey guuldarrooyin badan oo siyaasadeed ula soo kulmay sida inuu noqdo madaxweynaha dowladda federaalk iyo ra-iisul wasaaraha oo labadaba uu doonay soona waayey ayaa waxa uu doonayaa inuu cusboonaysisto xilka madaxweynenimada ee maamulka puntland ee uu hayo dariiqtaa loo maro waxa uu ka dhigtay waxa uu ugu yeeray doorashooyin qof iyo coda arrinkaas oo ay jiraan siyaasiyiin badan oo kasoo horjeeda islamarkaana u arka mid aan macquul iyo suuragal toona ahayn saciid cabdulaahi danne iminka waxay dantu geeyeysiisay in uu qoriga qaato islamarkaasina sheego in ciddii ka hor timaada uu iska dhicinayo khaliif muumin shire oo ah nin dilaa islamarkaana ah taliyaha booliiska puntland ayuu u xil saartay in ciddii ka hor timaada qorshaha uu damacsan yahay uu ka dhigo wax uu dilo iyo wax uu soo xiro khaliif muumin shire oo indhaha gariirxanaya ayaa saxaafadda la hadlay waxaanuu u goodiyey cid walba oo damaca siciid danne naqdisa amaba ka hor timaada
waxaan u diyaar garownay in ay ciidamadu la tacaamulaan falalka argagixisada ka iman kara iyo kuwa ka imaan kara sharwadayaasha ama qaswadayaasha kale ee cid kasta oo doonaysa inay khalkhal geliso amniga doorashada waajibaadka aanu siinay ciidanka amniga waxaa ka mid ah ciddii maanta ku soo duushay dadweynaha raba inay codaynayaan ama isurtaag la timaada inaanan annagu ku ekaanayn ciidanka ama maleeshiyaadka la soo abaabulay oo keliya ee aanu samayn doonno inaannu dadka soo abaabulay u raacno kiiskaas weeraro guryahooda soo qabanno maxkamadda keenno xanibna hantidiisa dacwaddu nooc kasta ha ahaato wuxuu sheegay inaanay jirin wax jixinjaxa amaba xishood ah oo dhankooda ah islamarkaasina sidii ay rabaan haddaan wax u socon si kale ay wax u dhacayaan waxaa noo qorshaysan aanan hadda cidna ka qarsan doonin in cidda siyaasi ha ahaato ganacsate ha ahaato isimo dhaqan ha ahaato ciddii rabta in ay qas wax ku joojiso qaab aan sharci ahayn oo dagaal ah oo abaabusha maleeshiyaad oo weeradho goobaha doorashooyinka oo horisitaag ku samaysa guddiga amniga ee doorashada inay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhacay halkaas isaga inuu qaadi doono ee keliya qofka la isticmaalay aan loo qabsan doonin siciid cabdulaahi danne waxaa ka go'an in weji kasta uu kula dhaqmo qofkii ka hor yimaada waxa uu doonayo hadafkuna waa in uu mar kale noqdo madaxweynaha maamulka puntland ciddii qaynuun darro ku socota oo iyadu doonaysa inay xoog wax ku qarribto wixii meesha ka yimaada iyadaa iskale loogana hari maayo dacwaddu nooc kasta hantidiisa haddii ala kuran yahay baasabooradiisa sharciyadiisa sheerarka shirkadihiisa wax kastoo ay ahaataba uga harimayno annaga warkeennu wacye qofkii xabad nala soo doonta waa la dagaalamaynaa
waxaa jira siyaasiyiin hubaysan oo ka soo hor jeeda falka uu damacsan yahay siciid cabdulaahi danne waxaana la dhowrayaa halka xaajadu ay ku biyo shubato
gaal cunsuri ah ayaa mar kale wuxuu weerar ku qaaday masjid ku yaala gobolka minnesota ee dalka maraykanka mahad cubayd ayaa faahfaahinaya qof rag ah oo wejiga soo duubtay islamarkaana aan heybtiisa la garan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala gobolka minnesota ee dalka maraykanka weerarkan ayaa dhacay subaxnimadii hore ee shalay waxaana masjidka dhibka loo geystay lagu magacaabaa masjidu sunna qofkan islaam naciibka ku jira ee masjidka soo weeraray ayaa isku dayay inuu dhagax weyn ku burburiyo albaabka masjidka oo miraayad ahaa hase ahaatee uma suuro gelin dhowr mar oo uu dhagaxa ku soo tuuray sababo la xiriira miraayadda la geliyey albaabka masjidka oo markii hore laga dhigay mid adag maamulka masjidka la weeraray ayaa ka hadlay dhacdadan
dallad wata masaajidka xaggiisa soo aaday madaxana waxaa u saaran yihiin ka dadan madaxweyne qofkaasi dhowr jeer ayuu masaajidka darbigiisa ku dhuftay masaajidka albaabkiisa adkaa albaabkii wuu aad u jajabiyey sida aad ka arkaysaan baa kaamirada videoda tusaayo qofkaasi runtii wuxuu ahaa hadda ma garanayno hadda ma fahmayno masaajidkii badan baa soo gaaray ma ahan weerarkii ugu horreeyey ay la kulmaan masaajida ku yaala dalka maraykanka hase ahaatee waxaa muddo kooban gudaheed la weeraray tiro masaajid ah oo uu kani ka mid yahay walow uu ugu darnaa mid dab la qabadsiiyey oo isla gobolka minnesota ku yaala dadka gaalada ah ayaa aad u necab muslimiinta mana rabaan in la muujiyo shacaa'irta islaamka ee waaweyn ooy masaajiddu ka mid tahay waxaana la gudboon dhammaan muslimiinta ku nool waddamada gaalada inay difaacaan masaajidda alleh marka horena aysan dhex degin gaalada waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay inuu beri ka yahay qofkii dhex dega gaalada
xukun xadu zina ah oo ka dhacay deegaanka golweyn ee hoostaga degmada luuq ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa waxaa lagu fuliyey wiil fal kufsi ah u geystay gabar haashim cabdinaasir ayaa qodobkaas ka waramaya xukunkan ayaa ka dhacay deegaanka galweyn oo hoostaga degmada luuq ee gobolka gadow waxaana lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah kaas oo lagu eedeeyey inuu kufsi u geystay gabar muslimad ah intaas kadibna ay maxkamadda islaamiga ah ka dacweysay taas oo keentay in cadaaladda la hor keeno islamarkaana lagu fuliyo xukun xadisino ah oo ah boqol jeedal haddaba waa kan qaadiga maxkamadda oo ka warbixinaya qaabka ay dacwadu ku soo gaartay iyo xukunka ay maxkamaddu ku riday ninkan xadgudubka ku kacay waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada luuq u soo dacwootay mudaciyad ayadoo dacwaynayso mudda calayhi kuna dacwaynayso sida tan ninkan maalin maalmaha ka mid ah ayuu isoo wacay wuxuuna igu yidhi waxaa la ii sheegay inaad tahay gabar garoob ah oo sharaf badan waxaan kaa rabaa inaad isoo dhowaysid waxaanu ku idhi waa run garoob ayaan ahay ee soo dhowow maalinta labaad amin ganab ah ayuu ii imaaday anigoo ari la jiro meesha ayaa isku waraysanay waana igaga tegay kadib habeenka saddexaad ayuu isoo dhacay saacaddu markay ahayd toddoba saac iyo intuu dhahayso siddeedsa habeennimo kadib go iyo cimaamad uu watay ayuu igu ciidiyey waana ikufsiday hal mar ayuuna ii galmooday sidaa darteed waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay iiga qaado xaqayga intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudda calayhi wuxuuna uga jawaabay sida tan haa in aan u tagay habeennimo kugsana aan ku sameeyey waxaan u galmooday hal mar shaydaan ayaa iga qaaday ee shareecada islaamka hala ii waafajiyo waxay ka qabto intaa kadib maxkamaddu waxay su'aashay in uu soo maray guur wuxuuna yidhi ma soo marin wax guur ah sidoo kale maxkamaddu waxay baaris ku samaysay caafimaadka maxamed cumar waxayna ogaatay in uu caafimaad qabo maxkamaddu waxay xukuntay in uu yahay ficilka uu sameeyey ficil fasilo ah oo kufsi ah namber labo maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo xaddusina ah maadaama uusan soo marin guur namber saddex sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay in la musaafuriyo muddo sanad ah sidoo kale qaadiga ayaa goobta ka sheegay adilada loo cuskaday xukunka maraajicda laga cuskada xukunku waa suuratu nuur aayadda labaad qowluhu subxaanahu wa tacaala الزانية والزاني جلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ومن السنة ما أخرجه كثير من أئمة الحديث عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي, ونفي سنة والسيب بالسيب جلد مئة والرج وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يفتن بنفي عام وإقامة الحد عليه هذا وبالله التوفيق maxkamadaha islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey xukunno kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka
dadka ku dhaqan beledweyne ayaa ka hadlay sababta loo aaneynayo webiga shabeelle inuu ku fataho magaaladaas maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya
magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaa weli ka socda barakac lixaad leh oo ay wadaan dadka ku nool gudaha magaalada maalmo ka hor magaalada waxaa ku soo fatahay webiga shabeelle kaas oo si guud u saameeyey xaafadaha kala duwan magaalada muuqaalo muujinaya dadka barakacaya ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana qoys weliba uu adeegsanayaa wax kasta uu awoodo oo uu kaga tilaabi karo xaafadaha uu ku soo fatahay webiga qiimaha lagu kareeya gawaarida ayaa sare u kacay dadka aanan awoodin inay karaystaan gawaarida ayaa iyaguna cagahooda maalaya sida laga dheehday muuqaalada la baahiyey shir jaraa'id oo ay qabtaan qaar ka mid a waxgaradka magaalada beledweyn waxa ay kaga hadleen fatahaadda iyagoo sheegay in fatahaad nuucaan ah ay ugu dambaysay afartan sano ka hor waxa ay eed u soo jeediyeen maamulka ka jira magaalada oo dadka ku fiirsanaya fatahaadda iyagoo aanan waxba u qaban sidoo kale waxa ay eedeeyeen qandaraaslayaal lacag badan ku qaatay dhisidda iyo hagaajinta buudooyinka kuwaas oo meelo badan ay kasoo fakadeen biyaha hadda maanta ilaahay wuxuu qadaray in magaaladii waxba ay isdhaamin oo hal meeloo loo baxsada magaaladii aysan jirin waxaanan aanaynaynaa oo hadda sababtaas oo aan isleenahay biyoxireennadii maanta jiilaalkii oo dhan socday oo la lahay magaaladaanaan biyaha ka celinaynaa taasaan u sababaynaynaa waayo magaalada markeedii hore markay biyaha yimaadiin meelo badanaa heri jira buunduween xaafad buulada la yidhaahdaa heri jirtay oo dadka aan wada qaadin laakiin dadka qaar oo reer buunduweynta ay ku baxsan jireen howlwadaag meelo yaroo kookoobanay biyaha ka geli jireen hadda waxaa dhacday in ismadhaanta iyo dhasheed magaalada ay noqoto dad aan khibrad u lahayn kambani dad aan yacni ii sheeg aqoon u lahayn injineer aan horey u jirin oo maxaan ku rahaa magaciisa ii sheeg shan bilood sheekh laguma noqdo eh oo yacni wax yar soo bilowday shaqo ay qabteen waaye dadaan u dhalanin oo yacni ii sheeg ahaay dad yacni ii sheeg subcontracti oo kale soo qaatay oo maxaan ku rahaa walaxa dhisaynaa yidhi dhibaatada meeshay ka soo gaartay insha allaahu hal hal aan u dul joogsan doonaa qof qofaan u taaban doonaa inta badan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sanad kasta waxaa ku dhufta fatahaad uu sameeya webiga shabeelle sanadkanna waxa uu webigu wadaa biyo aad u badan sida ay sheegeen dadka ku nool dhulka soomaali galbeed mana jirto tallaabooyin muujinaya oo wax looga qabanayo fatahaadda webiga amba dadaalo ay wadaan maamulka ka jira beledweyn iyo ciidamada shisheeye ee jooga gudaha magaaladaasi warkaan saakin waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan duuliyayaal ruushaha ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay jasiiradda alqiram ee uu ruushku xooga ku haysto ugu yaraan laba duuliya oo ruushiyaan ah ayaa waxa ay ku dhinteen ka gadaal markii shil diyaaradeed uu ka dhacay jasiiradda ay xooga ku haysato dowladda ruushka ee alqiram wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa qoraal koobanna way soo saartay waxay ku sheegtay in laba duuliyo ay ku dhinteen diyaarad nuuca helikabtariska ah taasu way la socdeen kadib shil ka dhacay cillad ku timid diyaaradda xilliga ay burburaysay waxa ay ku jirtay duulimaad tababar ah diyaaraddan milatari ee burburtay ee uu nooceedu yahay mii labaatan iyo sideed ayaa maalintii shalay lagu waday inay soo gabagabayso duulimaadkeedii dhanka tababarka waxayna saraakiisha soo dhicisteeda u sababayeen cillad farsamo oo ku timid waa sida ay mar weliba ku hadaaqaan warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaha